بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما waxa uu sheekhu halkan ka galay mihaalkii saddex-iyo tobnaad ee ka mid ahaa amhiladii iyo tusaalayaashii waxa uu sheekhu yidhi almihaalu الthalith cashar tusaalaha saddex-iyo tobnaad qowluhu tacaalaa waa hadalku allaah yidhi koreeye awalam yarow miyaanay ogeyn ama aanay arag annaa khalaqnaa inaanu abuuray oo lahum iyaga aanu u abuuray mimaa camilat aydiina ay mimaa camilnaa waxaanu samaynay inaanu uga abuuray ancaaman nimcoolay oo geelii iyo adhigii iyo lo-dii ah marka ahlu tactiilku shubhada ay ahlu sunnaha ku soo arooriyeen waxa weeye waxay yidhaahdeen haddaad nusuusta sifaadka daahirkeeda aydaan ka leexinayn dee daahirka aayaddani waxa weeyi mimaa camilat aydiinaa gacmahayagu waxay sameeyeen inaad sidaa ku dareerisaan oo macnuhu uu yahay xoolahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ku abuuray nimcoolayda geela lo-da iyo adhiga saddexdaa sinfi ayaa ancaam loo yaqaanaa nimcooley marka waxay yidhaahdeen dee daahirkii waxa weeye mimaa camilat aydiina gacmahayagu waxay sameeyeen in la yidhaahdo oo la yidhaahdo ilaahay ancaamta wuxuu ku abuuray biyadeyh gacmihiisa ahlu sunnuhuna waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen sidii amhiladii horeba ay uga jawaabeen waxaad moodeen daahirkii aayadda ma aha daahirka aayadda ee xaqiiqada iyo daahirku sidaa waa ka duwan yahay waayo had iyo jeer shubhada ama ishkaalku wuxuu ka soo galaa ahlu tactiilka waxaan daahir ahayn bay daahir moodayaan markaasay ku lumayaan waayo daahirka wixii la doonaba layskama yidhaahda waa daahir ee siyaaqa hadalka iyo isticmaalka luqada carbeed iyo waxa ku xeeran iyo waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya ayaa uu ku xadidmayaa yacni daahirka nasku marka aayaddan sida uu sheekhu inoo faahfaahin doono waxaa looga jeedaa idaafat alcamali ila alaydi waa idaafat alcamali ila anafsi aw iddaat yacnii nafta ama daatada in loo idaafeeyey camalka uunba ay la mid tahay in gacmaha loo idaafeeyo oo mimaa camilat aydiina waxay ka dhigan tahay uun mimaa camilnaa waxaanu samaynay sababta markaa gacanta loogu idaafeeyey iyo tacbiirka carabigii sida uu yahayna wuu inoo sharxi doonaa sheekhu waxaa allow yidhi awalam yarow miyaanay ogeyn annaa annagu khalaqnaa inaanu u abuuray lahum iyaga mimaa camilat aydiina ay mimaa camilnaa waxaanu samaynay inaanu uga abuuray ancaaman nimcoolay miyaanay ogeyn waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay an yuqaala in la yidhaahdo maa huwa daahiru haadihi tani daahirkeedu muxuu yahay al-aayati ee aayadda ah wa xaqiiqatuhaa wamaa hiya xaqiiqatuhaa oo aayaddan xaqiiqadeedu maxay tahay xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo innahaa aayaddani surifat waxaa laga duway canhu daahirkii waxa uu sheekhu yidhi su-aasha ugu horeysaa waxa weeye bal ha dambayse waa laga duwayey horta maxaa daahir u ah ilain marka la fahmo daahirka ayaa la yidhaha ama waa lagu dareeriyey ama waa laga duway waa maxay haddaba daahirku hal yuqaalu ma waxaa la odhanayaa ina daahirahaa aayaddan daahirkeedu waxa weeyi ana allaha in alla tacaalaa koreeye khalaqa uu abuuray al ancaama nimcoolaydii biyadihi gacantiisa uu ku abuuray kamaa khalaqa aadama aadam siduu ugu abuuray calayhi salaam biyadihi gacantiisa ma waxaa la odhanayaa daahirka aayaddu waxa weeye mimaa camilat aydiina ancaaman nimcoolaydaa ilaahay gacantiisa inuu ku abuuray siduu aadam gacantiisa ugu abuuray aw yuqaalu mise waxaa la odhanayaa ina daahirahaa aayadda daahirkeedu waxa weeyi ana allaaha in alle tacaalaa koreeye khalaqa uu abuuray alancaama nimcoolayda kamaa khalaqa kayraha sida makhluuqaadka kaleba uu abuuray oo lam yakhluqhaa ancaamtan inaanu ku abuurin alleh biyadihi gacantiisa mise waxaa la odhanayaa ilaahay nimcoolaydan wuxuu u abuuray uun sida makhluuqaadka kaleba uu abuuray oo biqowlihi kun fayakuun yacni kelimatu takwiin in ilaahay amray ahaanshaheeda iyo inay jirto oo dabeed ay ahaatay ma sidaa makhluuqaadkaa kaleba ugu abuuray kun fayakuun ayuunbuu nimcooleydana u abuuray mise nimcooleyda gacantiisa ayuu ku abuuray aw yuqaalu mise waxaa la odhanayaa ina daahirahaa aayaddan daahirkeedu waxa weeyi ana allaha in alla tacaalaa koreeye khalaqa alancaama nimcooleyda inuu abuuray kamaa khalaqa kayrahaa sida makhluuqaadka kaleba uu abuuray oo aanay nimcooleydu waxba kaga duwanayn yacni makhluuqaadka kale oo walam yakhluqhaa alla aanu ku abuurin biyadihi gacantiisa laakiin ha yeeshee idaafatu lcamali camalka in loo idaafeeyo loo tiiriyo ilalyadi gacanta walxaalna loo tiiriyo gacanta camalka almuraadu waxaa loo jeedaa uu yahay saaxibuhaa saaxiibkeeda in camalka gacanta loo tiiriyo iyadoo muraadku uu yahay gacanta keliya aanu ahayne saaxiibkeeda uu yahay cidda sifadan iska leh asluubka noocaasihi macruufun waa mid lagu yaqaano fi lugati alcarabiyati lugada carbeed allatii lugadaasoo nasala uu ku soo degay bihaa lugada alqur'aanu alkariimu qur'aanka sharafta badan waxau yihi mise waxaa la odhanayaa daahirku waxa weeye inuu nimcooleyda alla u abuuray sida makhluuqaadka kaleba u abuuray oo gacantiisa aanu ku abuurin oo idaafaduna ay tahay ilain su-aal baa imanaysa haddii nimcooleydu makhluuqaadka kale waxba aanay kaga duwanayn oo haddaa maxaa loo yidhi mimaa camilat aydiina ee gacanta loogu idaafeeyey marka taasina waxay noqonaysaa in la yidhaahdo camalka gacanta loo idaafeeyeyna iyadoo looga jeedo saaxibulyad cidda iska leh waa asluub luqada carbeed lagu yaqaano dee qur'aankanna wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin oo wixii luqada carabiga macruuf ka ah dee waxa weeyaan qur'aankana waa ku macruuf waayo iyaduu ku soo degay waxa uu sheekhu yidhi ama alqowlu اlأwalu qowlkaa hore miyaa ee ah in la yidhaah daahirku waxa weeye dee inuu nimcooleyda ilaahay gacantiisa ku abuuray qowlkaa u horeeya miyaa falaysa ma ahaanin huwa qowlkaa hore daahira alaayati yacni daahira alafdi lafdiga daahirkiisa ma aha liwajhayni laba weji baanu ahayn qowlka hore lafdigan aayaddee mimaa camilat aydiina daahirkiisa ma aha laba siyood ama laba weji baanu ahayn daahirkii axaduhumaa midkood waxa weeyi anna lafda in lafdigu laa yaqtadiihi aanu keensanayn macnahaas bimuqtada lisaani alcarabiyi yacni afka ama luqada carbeed waxay keensanayso marka lagu eego lafdigani macnahaa keensan maayo marka luqada carbeed wixii ay keensanaysay lagu qiimeeyo alladii lisaankaa carbeed oo nasala uu ku soo degay bihi isaga alqur'aanu qur'aanku wejiga koowaad waxa weeye horta lafdigan mimaa camilat aydiina ee camalka gacantii loo idaafeeyey ama gacmihii ma keensanayo macnahaa hore ee ah in gacanta lagu sameeyey marka la eego luqada carbeed waxay keensanayso macnahaasi macno ka dhalanaya oo keensanaya ma aha alaa taraa miyaanad arkayn ilaa qowlihi tacaala hadalka allaahuu yidhi koreeye wamaa asaabakum waxa idin asiiba oo min musiibatin musiiba ah alla waxa balaaye idinku dhacda fabimaa kasabat fa bisababi maa shay sababtii uunbay idinku dhacday kaasoo kasabat ay kasbatay aydiikum gacmihiinu waxaa shaahidku yahay imika aayadda waxaa kasabkii loo idaafeeyey gacmaha sida aayaddaa horeba dee camalkii loogu idaafeeyey gacmahii loo yihi mimaa camilat aydiina ayaa aayaddanna kasabkii gacmaha loo idaafeeyey oo kasabat aydiikum haddana idaafadaa kasbiga gacmaha loo idaafeeye ma keensanayso in gacmaha un wixii lagu kasbay lagu ciqaabayo ee waxaa lagu ciqaabayaa oo musiibada ugu dhacaysaa wax alle waxay sameeyeen ama gacan ha ku sameeyaan ama lug ha ku sameeyaan ama indha ha ku sameeyaan ama xubnaha kale ha ku sameeyaan oo haddaa maxaa kasabka gacmaha loogu idaafeeyey waxaa loogu idaafeeyey waayo sida haalibka ah acmaashu waxay ka dhacdaa gacmaha marka kharaja makhraج اlhaalib walaysa almaqsuud اlxasr yacni waxa uu yani ku soo baxay uun tacbiirkani sida haalibkaee faraha badan leh inay gacmaha acmaashu ka dhacdo laakiin looma jeedo kasabka in lagu koobo gacmaha oo keliya ila haddii kale waxaa ka dhalan lahayd waxaa xubnaha kale lagu qabtay laydinkuma ciqaabayo soo maah macnaha iyo muraadkuna sidaa ma aha marka aayadda wuxuu u keensaday dee maanta luqada carabiga ee qur'aanku ku soo degay fabimaa kasabat aydiikum ma keensanayo in kasabkii gacmaha uun loo jeedo ee macnaha iyo muraadku waxa weeye alinsaanu nafsu qofka daatadiisii ama naftiisii wax allo wixii ka soo xasile uu sameeyo xubintuu doonaha ku sameeyo muraadku waxa weeye ruuxu wixii uu sameeyey wakadalika mimaa camilat aydiina camalka gacmaha loo idaafeeyey waxaa looga jeedaa wixii alla uu sameeyey oo waxay ka dhigan tahay mimaa camilat aydiina ay mimaa camilnaa oo yadka loo idaafeeyey camalku waxay ka dhigan tahay uun ilaahay daatadiisii in loo idaafeeyey oo macnuhu uu yahay wixii aanu samaynay ee maaha waxaan gacanta ku sameeyey sidaanay taniba u ahayn wixii gacantun lagu kasbee ay u tahay wixii ruuxu uu kasbado daatadiisa loogu idaafaynayo xubintuu doonaha ku qabta markaas iyo wa qowlih odhaahda allahu yidhi subxaanah dahara alfasaadu fasaadkii waxa uu ka soo ifbaxay yacnii dhibaatooyinkii hadday dhibaato tahay hadday sicir barar tahay hadday duufaan tahay hadday dabaylo tahay hadday noocyo kaloo ciqaabo tahay fasaad dhib oo dhammi waxay ka soo daahirtay fi lberi berigii iyo walbaxri baddiiba waayo bimaa kasabat bisababi maa kasabat waxay kasbatay sababtiisii ayaana fasaadkiiyo dhibkaasi ku dhaco ku soo daahiray aydi nnaas dadka gacmahoodu ay kasbadeen oo maxaana dhibaatadaasi ugu dhacday liyudiiqahum si uu rabbi u dhadhansiiyo bacda aladii kii barhkii camiluu ay sameeyeen cuquubadiisa ay cuquubata bacdi aladii camiluu yacni xumaantay sameeyeen wax ka mida cuquubadii ka dhalatay lacallahum yarjicuun oo xikmadda iyo hadafka laga leeyahayna waa maxay ciqaabka ama imtixaanka ku dhacaya wa lacallahum yarjicuun likay yarjicuu ilaa rabbihim si ay rabbigood ugu laabtaan oo ugu noqdaan alla aayaddan markaa wuxuu ku sheegay jalla shanuh marka hore waxa bediya beri dhibaato ka soo ifbaxay sababtiisu inay tahay dadka gacmahoodu waxay galabsadeen waa qodob waxaa alla tilmaamay sababta waxa weeyaan fasaadka iyo dhibkaasi ugu dhacay inuu yahay wixii ay galabsadeenay sameeyeen wax ka mid a cuquubadiisi in la dhadhansiiyo taasina waa min fadli illaahi wa raxmatih ilaahay deeqdiisa iyo naxariistiisay ka mid tahay oo lama odhan kulla aladii camiluu wax alle wixii ay sameeyeen in la dhadhansiiyo waayo wax alle waxaynu samaynayno cuquubadiisa haddii layna dhadhansiin lahaa dee waxbay nagamay hadheen oo alle maxaa uu yidhi walow yu'aakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama yacni ilaahay dadka hadduu ku ciqaabayo wax alle waxay kasbadeen oo dhan hadduu ku wada qabanayo oonu waxba u dhaafayn maa taraka calaa dahriha min daaba arlada dusheeda wax dul socda dad iyo duunyo toona kagamuu tageenoo kuma daayeen walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama laakiin ilaahay waxa uu u kaadinaya dibuu ugu dhigayaa muddo la cayimay oo la magacaabay oo qof walba abaalkiisoo waafiya oo dhammaystiran aakhiruun buu ugu tegayaa hadday shar tahay iyo hadday khayr tahayba yacnii adduunyada waxaad heshaa shar iyo khayrba wixii hamaro ka dhashay waa un wax ka mid a ama jus ka mid ah laakiin abaalka waafiga ah een waxba laguu dhaafayni midqaala dara aakhiruun buu yaalla dabeed alla wuxuu tilmaamay weliba intaa yar ee uu dhadhansiinayo xikmadda looga dan leeyahay inay tahay lacallahum yarjicuun oo layskama ciqaabayo hadaf la'aan iyo xikmad la'aane waa bal dadkani inay gartaan halka looga yimid oy alla u laabtaan hadafku waa kaas shaahidunaa min alaaya bimaa kasabat aydi nnaas fasaadka badiyo beriba ka daahiray waxaa loo aaneeyo sabab looga dhigay dadka gacmahooda waxay kasbadeen haddaba kasabkii waa tan gacmaha loo idaafeeyey loo tiiriyey eh ujeeddaduma waxa weeyi wixii gacmaha ka dhacay cuquubadii ka dhalatay ayuunbaa bediyo beriba ka daahirtay ujeeddaduma sidaasa maaha caynkaas ujeeddadu waxay tahay waa dadku waxay macaasidii ay sameeyeen sababteedii unbaa waxaani ku dhacay ama gacmaha ha ku sameeyaan ama xubnaha kale ha ku sameeyaan oo haddaa maxaa loogu idaafeeyey gacmaha waa si tii hore aynu ku soo sheegnay uuno dee waa haalibka uun yacni sida ugu faraha badan leh acmaashu xaggay ka dhacdo ee qofku wax ku dhibo ama wax ku dilo ama wax ku garaaco ama wax ku kasbado dee haalibka waa gacmaha sidaasunbaa loo cabiray ee xubnihii kalena waa la mid marka bimaa kasabat aydi nnaas kasabka gacmaha loo idaafeeyey waxay ka dhigan tahay yacni insaanka laftiisii in loo idaafiyey daatadiisi ama dadka laftoodii in loo idaafiyey oo bimaa kasabat aydi nnaas bimaa kasaba nnaas unbay la mid tahay dadku waxay kasbadeen xubintay doonaan ha ku kasbadaan marka macnaha in camalka loo idaafeeyo gacantu yacni waxay la mid tahay uun in qofka daatadiisii ama naftiisii loo idaafeeyey ee looma jeedo bikhusuusi lyad gaar ahaan gacantuuni waxay galabsatay looma jeedo iyo wa qowlihi tacaala hadalku allah yidhi koreeye daalika bimaa qadamat aydiikum daalik madkuurkaa la soo sheegay waxaas wuxuu idinku dhacay bimaa qadamat bisababi maa qadamat waxay horo marsatay sababteedii weeyaan aydiikum gacmihiinu ay horo marsadeen yacni waxaas wuxuu idinku dhacay waa waxay gacmihiinu galabsadeen oo macnuhuma waxa weeye wixii gacmaha lagu sameeyey unbaa laydinku ciqaabay maya waa waxaad samayseen idinku ama gacan ku sameeya ama lug ku sameeya ama qalbi ka sameeya ama xubin kale ka sameeya laakiin gacanta waa lilghaalib uun waxaanay ka dhigantuun bimaa qadamat aydiikum ay bimaa qadamtum yacnii idinku naf ahaantiinna waxaad horo marsateen marka wasiilada ama xubinta aad ku samaynaysaan tay doonta ha noqoto waxa uu sheekhu yihi markaa isagoo sharxaya aayaadkaas fa ina almuraada waxaa muraadka loo jeedaa uu yahay maa kasabahu اlinsaanu insaanku wixii uu kasbaday nafsuhu laf ahaantiisu yacni insaanku daatadiisa wixii uu kasbaday oo macnaha markan la leeyahy bimaa kasabat aydiikum waa wuxuu insaanku naf ahaantiisu uu sameeyey wuxuu doonaha ku sameeyey ama xubintuu doonaha ku sameeye faina almuraada waxaa looga jeedaa baa uu yidhi sheekhu maa kasabahu اlinsaanu insaanku wuxuu kasbaday nafsuhu laf ahaantiisu daatadiisu isagu wixii uu sameeyey ayaa loo jeedaa xubintuu doonaha ku sameeye wamaa qadamahu iyo insaanku wuxuu horo marsaday wa in camilahu haba ku sameeya bigayri yadihi gacantiisa waxaan ahayn lugtaba ha ku sameeya hadduu doono bikhilaafi maa idaa qaala waxaase khilaafsan hadduu yidhaahdo camiltuhu biyadii gacantaydaan ku sameeyey hadda eeg labada tacbiiree kala duwani waxa weeye camiltuhu biyadii iyo camilathu yadii haddaad tidhaahdo camiltuhu biyadii horta camalkii daatadaada ama naftaadaad u tiirisay camiltuhu yacni naftaadaad u tiirisay oo yadka umaa tiirin haddana ficilka laftiisii ba'baad ugu tallaabisay yadda oo waxaad tidhi camiltuhu biyadii waxay astaan u tahay markaa gacantu inay tahay aalat lficli ficilkii adaa sameeyey ilan waa adiga naftaadii miyaanad u tiirin camiltuhu yacni camalkii adaa sameeyey wasiilada ama aaladaad ku samaysana waa gacantaadii biyadii marka waxay tusinaysaa ficilka marka daatada ama nafta loo tiiriyo laguna gudbiyo ba ee gacanta loogu tallaabiyo bilba biwaasidati xarfi lba waxay tusinaysaa markaa camalka inaad adigu samaysay wasiiladaad ku samaysayna uu yadka yahay ama gacanta waa hadda tacbiirka camiltuhu biyadii laakiin waxaa ka duwan camilathu yadii oo camalkii maxaad u tiirisay ma yadkaad u tiirisay mise naftaada dee gacantaad u tiirisay soo maa camilathu yadii gacantaad u tiirisay marka tacbiirka noocaasa marka camalka gacanta loo tiiriyo biduuni waasida marka waxay ka dhigan tahay naftaadii inaad u tiirisay ama daatadaadii oo camilathu yani camilathu yadii waxay ka dhigantuun ay camiltuhu anaa sameeyey marka calaa kullin marka ficilka lagu mubaasharoonaye lagu samaynaye yadka waa in ficilka nafta ama daatada loo tiiriyo dabadeed ba'na loogu tallaabiyo yadka oo camiltuhu biyadii marka waxay noqonaysaa mubaasharat اlcamali bilyad marka famadaaru اlamri calىa xarfi اlba fain cudiya alficlu bilba dala calىa mubaasharati اlcamali bilyad waila falaa yacni haddii ficilkii yani waxaa macnuhu ku wareegayaa waa xarafka ba'da ee ficilka loogu tallaabinayo ila lyad gacanta oo ficilkii haddii ba' loogu tallaabiyo ila lyad sida camiltuhu biyadii waxay deliil u noqonaysaa camalkaa in lagu qabtay gacanta laakiin haddaan ba' loogu tallaabin ee camalka gacanta loo tiiriyo waxay ka dhigan tahay uun naftii ama daatadii in loo tiiriyey ee aan gacanta looga jeedin camalkaa in lagu sameeyey sida bimfa bimaa kasabat aydiikum bimaa kasabat aydi الnaas bimaa qadamat aydiikum camilathu aydiina marka aayaddu imika labada baabkay gelaysaa yعnي أوlm yarow أna khlqna lahm mima camilat أydina أncaama de waxay gelaysaa in ficilkii ama camalkii gacanta toos loogu tiiriyey mima camilat أydina yaعni alla ma odhan mima camilnaa bأydina ma odhan oo intuu camalkii naftiisa u tiiriyey ficilkiina ba looguma tallaabin ilalyad si loo yidhahda gacanta lagu sameeyey laakiin toos waxaa loogu tiiriyey ficilkii maxay ilalyad mima camilat أydina marka waxay ka dhigan tahay mar haddii camalkii mubaasharatan yadka loogu tiiriyey ay mimaa camilnaahu waxaanu samaynay un ee yadkaa lagu sameeyey ma aha waxaanay la midtun bimaa kasabat aydiikum iyo aayaadka la midka ah waay waxa uu sheekhu yihi markaa faina almuraada waxaa loo jeedaa waa maa kasabahu اlinsaanu insaanku wuxuu kasbaday nafsuhu laf ahaantiisu iyo wamaa qadamahu wuxuu horomarsaday wain camilahu bigayri yadih gacantiisa waxaan ahayn ba ha ku sameeyo bikhilaafi maa idaa qaala waxaa se khilaafsanoo ka duwan hadduu yidhaahdo camiltuhu biyadii kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalkii alla uu yidhi ku sugan fawaylun hoog liladiina kuwii ayuu u sugnaaday yaktubuuna qorayey alkitaaba kitaabka qorayey biaydiihim gacmahooda ku qorayey uma yaquuluuna dabeed lahaa haada kani min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka ahaaday intay gacmahooda wax ku soo qorqoraan fa innahu maxaa ilay kaasi yadullu waxa uu tusinayaa calىa mubaasharati الشhayءi shaygii in lagu mubaasharoodo lagu sameeyey bilyadi gacanta oo imika tacbiirkan fawaylu liladiina yaktubuuna اlkitaaba biأydiihim yaعni fawaylu liladiina yaktubuuna اlkitaab horta kitaabadii iyaga naftoodii iyo daatadoodii baa loo tiiriya soo maha inay iyagu qorayaan yaktubuun waa waljamaaca iyagaa loo tiiriyey kitaabadii dabeed waxaa loogu tallaabiyey kitaabadii haddana waxa weeyaan ba ayaa loogu tallaabiyey ilalyad oo yaktubuuna alkitaaba biaydiihim ficilkaa ba'da loogu tallaabiyey biaydiihim maxay tusinaysaa mubaasharatu alkitaabati bilaydi inay kitaabada kula mubaasharoodeen oy ku sameeyeen gacmahooda maxaa tusinaya inay gacmahooda ku sameeyeen oo gacmahooda ay ahayd aalat اlkitaaba ama wasiiladay wax ku qoreen ba'daa lagu tallaabiyey soo maha biaydiih sida dee camiltuhu biyadii waay marka calaa kullin aayadda mimaa camilat aydiina waxaa cad uun in laysa almuraadu mubaasharaة اlcamali biاlyad inaanu muraadku ahayn camalkaa gacanta in lagu sameeye e muraadku uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu sameeyey ayb athaani wejiga labaad markaa wuxuu inagu yidhi dee hadalkaa hore waxaanu daahiru lafdi u ahayn liwajhayn marka wejigii hore waxaynu kaga baxnay lafdiga carabigu inaanu keensanayn marka yadka loo idaafeeyo inaanu keensanayn in gacanta lafteedii lagu samaynayo muraadku inuu sidaa yahay inaanu keensanayn shawaahidii aayaadka qur'aanigaana waa keenay inaan loo jeedin gacanta lagu sameeyey ee muraadku uu yahay uun alidaafa ila anafsi aw iddaat wixii la sameeyey wixii la doonaha lagu sameeye kaasi markaa waxaa ku caddaaday wejigaa hore lafdigu inaanu keensanayn waxay iyagu moodeen oo ah mimaa camilat aydina gacmaha lagu sameeyey athaani wejiga labaad ee aanay u suurtoobeyn qowlkaa hore inuu yahay daahirkii lafdiga waxa weeye annahu ana alamra washana xaalku inuu yahay low kaana almuraadu muraadkiiyo ujeeddada loo jeedaa hadduu ahaan lahaa ana allaha in alle tacaalaa korreeye khalaqa uu abuuray haadihi tani alancaama ee nimcoolayda a biyadihi gacantiisa inuu ku abuuray ujeeddadu hadday tahay la kaana wuxuu ahaan lahaa lafdul aayati aayadda lafdigeedu khalaqnaa waa abuuray lahum iyagaanuu abuuray biaydiinaa gacmaha yagaananu ku abuuray oo ancaama nimcooley baananu abuuray ma arkasa macnaha tacbiirku wuxuu noqon lahaa khalqiga in ilaahay naftiisa ama daatadiisa u tiiriyo dee ficilkii khalqigana ba uu ugu tallaabiyo bilaydi oo khalaqnaa lahum biaydiina marka maxay noqon lahayd dee ilaahay baa abuuray wasiiladu ku abuurayna waa bilaydi sidaasaa tacbiirku noqon lahaa khalaqnaa lahum biaydiina kamaa qaala allahu siduu alla uu yidhi tacaalaa korreeye fii aadama aadamba arrinkiisa siduu u yidhi calayhi asalaam maa manacaka ibliis baa ku yidhi yaa ibliiso maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuuddo limaa khalaqtu waxaan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray waa aadame maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo hadda eeg maanta yacnii in loo jeedo in gacmaha ilaa inuu ilaahay aadam gacmihiisa ku abuuray muraadku inuu sidaa yahay maxay noo caddaynaya kow horta khalqigii ilaahay naftiisa ama daatadiisu u tiiriyey soo maha gacanta uma tiirin khalqiga naftiisu u tiiriyo khalaqtu macnaha waxaan anigu abuuray haddaan alla ahay subxaana dabeed haddana khalqigii wuxuu ugu tallaabiyey ila alyadayn biwaasidati xarfi iljar wahuwa alba ba baa lagu tallaabiyo biyadaya waxay taasi tusinaysaa markaa inuu macnuhu yahay waan abuuray labadayda gacmood baanan ku abuuray waayo ficilkii intuu naftiisa u tiiriyey ayaa ba'na uu ugu tallaabiyey ila alyadayn limaa khalaqtu biyadaya ma arkasa marka hadday tanna sidaasoo kale tahay camalka ilaahay naftiisa intuu u tiiriyo ayuu ba'na ku tallaabin lahaa soo maah oo halkay ka tahay mimaa camilat aydiina mimaa camilnaa biaydiina baa la odhan lahaa sida aayaddan ba loo yidhi limaa khalaqtu biyadaya dee takhsiiska aadam uu ku khaas yeelay inuu gacmihiisa ku abuurayna waa yacnii khasiiso ama fadli uu makhluuqaadka kala dheer yahay oo xadiidka waxaa ku ansaxay can mujaahid sheekhu اlalbanina uu tasiixinayo khalaqa allahu arbacata ashyaaءa biyadih afar shay ilaahay gacmihiisuu ku abuuray alcarsha wاlqalama wa aadama wa jannata cadnin uma qaala lisaa'iri اlkhalqi kun fakaan yacnii afartaa shay ee carshiga iyo qalamka iyo aadam iyo jannata cadnin ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ayuu ku abuuray dabadeed khalaa'iqdii kale ayaa alla uu yidhi kun fakaan yacnii ahaw dabeed waa ahaadeen bitakwiin amarka alla uu bixiyey subxaanahu wa tacaala marka waxay tusinaysaa ashyaada ilaahay ku takhsiisay annahu khalaqahu biyadayhi sida aadam dee sharaf iyo fadiilo ay makhluuqaadka kala dheer yihiin soo maah taasay tusinaysaa waa takhsiis yacnii sharaf ay khalqigii kale ama makhluuqaadkii kale ay dheer yihiin limaa khalaqtu biyadaya waxyaabaha sii caddaynaya yacnii ihbaatu اlyadayn fi hadihi اlaaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala laba gacmood oo munaasab ku ah loo sugayo loona jeedo dee yadayn xaqiiqiyatayn laba gacmood oo xaqiiqi ah oo aan qudro looga jeedin waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid ah dee haddii la yidhaha alyadu bimacna alqudra culimmadu waxay tilmaameen inaanay bannaanayn dee taniyat lqudra oo la yidhaahdo yacnii biqudratayni laba qudraan ku abuuray ilin sifatu lqudra waa mid soo maha marka haddii la odhan lahaa yadku waa bimacna alqudra dee ma waxaad odhan lahayd markaa biqudratayni laba qudruu ku abuuray waa midaan bana waa waxyaabaha tusinaya in ta'wiilkaasi uu baatil yahay oo yadayn xaqiiqiyatayna looga jeedo ta labaad ibliis markii alla uu ku yidhi limaa khalaqtu biyadaya waxaan labadayda gacmood ku abuuray hadday tahay bimacna alqudra maxaa suurto geli lahayd isaguna inuu ku jawaabo wa ana khalaqtanii biqudratik allahayow anigana dee qudradaadaad igu abuurtay maanaanad qudradaada igu abuurin marka qudrada dee makhluuqaadkii o dhan baa ka siman laakiin fadiiladan gaarka ihi waa inuu gacmihiisa ku abuuray waa fadli khaasa ilan qudradu makhluuq oo dhan bay ka dhexaysa marka calaa kullin limaa khalaqtu biyadaya waxay caddaynaysaa uun in waxa weeyaan ficilka marka loo nisbeeyo daatada ee ba'na lagu tallaabiyo ayaa macnuhu ku cad yahay gacmaha in ficilkaa lagu sameeyey sida limaa khalaqtu biyadaya laakiin ficilka si toosuun gacmaha haddii loogu idaafeeyo sidii aayaadkii kaleba ka caddaa loogama jeedo gacantuun in lagu sameeye waa bimacna alidaafati ila nafsi aw iddaat oo imika haddaad tidhahda maa camilathu yadii waa maa camiltuhu waxaan sameeyey un bay ka dhigantah mar haddaanad odhan maa camiltuhu biyadii waxa uu sheekhu yidhi marka ahaani wejiga labaad ee lafdigu aanu macnaha hore u keensanayn waxa weeye annahu low kaana almuraadu haddii muraadku ahaan lahaa ana allaha tacaala in alla koreeye khalaqa hadihi اlancaam nimcoolaydan ku abuuray biyadihi gacantiisa lakaana wuxuu ahaan lahaa lafdu laaya aayadda lafdigeedu wuxuu noqon lahaa khalaqnaa lahum biaydiina waxaanu ugu abuurnay gacmaha yaga ancaama nimcooley kama qaala allahu tacaala siduu alla uu yidhi fii aadama fii shani aadam arrinkii aadam calayhi اsalaam iyadoo ibliis ula hadlayo maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa khalaqtu waxaan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood lianna alqur'aana maxaa yeele qur'aanku nazala waxa uu ku soo degay bilbayaan wax caddayn laa bitacmiya laakiin qarin iyo dadka in laga indha tiro xaqa kuma soo degin qur'aanku waayo waa liqowlihi tacaala hadalku allah yidhi koreeye wanazalnaa waa ku soo dejinnay calayka korkaaga nebi allow alkitaaba qur'aanka ayaanu ku soo dejinnay tibyaana likulli shay wax walba shay walba isagoo caddaynaya waxa uu sheekhu yidhi waidaa dahara haddaba waidaa dahara haddii uu daahiray buطlaanu اlqowli qowlkaa baaطilnimadiisii alawali ee hore haddaba qowlkaa hore baaطilnimadiisii hadday muuqatay tacayana waxaa cayinoobaya oo meesha ka caddaaday an yakuuna sawaabu sawaabku inuu ahaado huwa sawaabku alqowl athaani qowlka labaad wahwa qowlkaa labaad wuxuu yahay ana daahira lafdi in lafdiga daahirkiisu uu yahay ana allaha in alle tacaalaa koreeye khalaqal ancaama nimcoolayda wuu abuuray kamaa khalaqa siduu u abuuray hayraha makhluuqaadkii kaleba oo walam yakhluqhaa aanu ku abuurin biyadihi gacantiisa laakiin ha yeeshee idaafatu lcamal camalka loo tiiriyey ilalyadi gacanta ee mimaa camilat aydiina ka idaafatihi wuxuu la mid yihiun sida tiirinta camalka loo tiiriyay ila nafsi nafta ama daatada waxau yihi camalka gacanta loo tiirinayaa waxay la mid tahay uun camalkii nafta ama daatada in loo tiiriyo bimuqtada lugati alcarabiyati luqada carbeed siday keensanaysa marka la eego oo macnaha shaygii inaad tidhaahdo camilathu yadi iyo inaad tidhaahdo camiltuhu waa isku mid inaad daatadaada iyo naftaada u tiiriso taha camiltuhu waan sameeyey iyo inaad tidhaahdo adoo daatada iyo naftaada u jeeda camilathu yadi waa isku mid oo dee aayaadkii qur-aanka ha bimaa kasabat aydiikum dee waa bimaa kasabtum waxaad kasbateenu yacni gacantan loo idaafeeyey nafti iyo daatadii un baa looga jeedaa dalika bimaa qadamat aydiikum waxaa looga jeedaa un bimaa qadamtum yacni gacanta laguma gaar yeelayo dee mimaa camilat aydiinana waa mimaa camilnaa waxaanu samaynay un ee gacantayadu waxay samaysay ma aha bikhilaafi maa idaa udiifa hadda u fiirso faariqa u dhaxeeya labada tacbiir bikhilaafi maa idaa udiifa waxa si ka duwan haddii loo idaafeeyo camalka ila nafsi nafta daatada loo idaafeeyo oo wacudiya lagu tallaabiyo bilbaa'i ba'na loogu tallaabiyo ilalyadi gacantii ma arkas waxase sidaa ka duwan haddii camalkii inta nafta ama daatada loo tiiriyo waan sameeyey haddana ba camalkii loogu gudbiyey yadka ama gacanta oo tidhaahdo camiltuhu naftaada aad u idaafaysay soo maaha haddana ba ku tallaabi biyadii marka maxaa cad camalka adaa sameeye naftaada wasiilada ama aaladaad ku samaysana waa gacanta ma arkasa oo mimaa camilat aydiina marka waxay noqon lahayd mimaa camilnaa biaydiina laakiin camalka in yadka loo idaafeeyo sida mimaa camilat aydiina waa ka idaafatihi ila nafsi mimaa camilnaa un bay ka dhigantay iyadoo naftii loo idaafeeyey fatanabah haddaba ku baraarug lilfarqi farqiga u dhaxeeya labada cibaaro ku baraarug faina tanabuha waayo baraaruga lilfuruuqi farqiyada u dhaxeeya bayna almutashaabihaati waxyaabaha isku eg eg furuuqda u dhaxaysa in lagu baraarugaa min ajwadi anwaaci alcilmi cilmiga noocyadiisa ugu wanaagsan bay ka mid tahay wa bihi kaas baraaruga ayaanu yazuulu ku zuulayaa kahiirun in fara badan oo min alishkaalaati madmadowga kugu soo arooraya ka midi ishkaalkaa markaa khulaasadiisii muxuu kaga baxay wuxuu kaga baxay mimaa camilat aydiina in looga jeedo uun mimaa camilnaa waxaanu annaku samaynay oo camalka yadka in loo idaafeeyaa waxay ka dhigan tahay uun in naftii iyo daatadii loo idaafeeyey gacantaydaa waxaa samaysay maxay la mid tahay anaa sameeyey waaba intaas dee tacbiirka carabigana iyo qur'aankiina de waa iswaafaqayaan ila qur'anku wuxuu kusoo degay bilisaanin carabiyin mubiin qaala اmuأlifu raximah اllah almihaal الraabic caشhara mihaalkii afariyo tobnaad qowluhu tacaala hadalku allah yidhi weeyaan koreeye ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kugula ballamaya beycada nebi moxamedow kula gelayaa inamaa yubaayicuuna allaha ilaahay unbay la ballamayaan oy beycada la gelayaan yadullaahi ilaahay gacantiisuna fowqa aydiihim gacmahooda dushooda ayay ahaato waa ka sarraysa ahlu tacطiilkii maxay yidhaahdeen mu'miniintu ilaahay bay toos ula mubaayacoonayeen cidda ay gacanta u dhiibayeen ay la baayactamayeenee meesha la joogtayba waa ilaahay subxaanahu wa tacaala saasay yidhaahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahayna taa waa ka sarreeyaa waana ka nasahan yihi waxay yidhaahdeen yadullaahi fowqa aydiihim gacanta ilaahay baa gacmahooda dul saarayd oo yacnii xuluulkii iyo mumaasadii ayaabay dee sugeen kaanamaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dee khalqigiisa uu dhex galay tacala lahu can dalika culuwan kabiira taasina waa mid alleh ka hufan yahay oo uu ka beri yahay kana nasahan yahay marka macnaha waxay yidhaahdeen dee ahlu sunnaw daahir baanu aayaadka nusuusta ku wadnaabaad leedihiine daahirkii waa kan inamaa yubaayicuuna allaha ciday la mubaayicoonayeen saxaabadu markay xudaybiye joogeen ilaahay bay toos ula mubaayicoonayeen daahirkii waa sidaas yidhahdeen yadullaahi fowqa aydiihim daahirkoodu waa gacantii ilaahay iyo gacantoodu inay isdul saarayd yacni ahlu tacdiilku dee caqli caafimaad qaba iyo cilmi waxa weeyaan saxa midna ma hayaan marka iyagoo aayadda daahirkeedii sidaasay ka fahmeen ahlu sunnuhuna waxay yidhaahdeen waxa aad moodeen daahirkii aayaddu daahirka aayadda ma aha waayo had iyo jeer waxaynu hore usoo qaadanno qaacido ahayd dee nusuusta aayaadka iyo sifaadka iyo asmaada ilaahay waa xaq daahirkooduna waa xaq suurtagalna ma aha yacni nusuustaa xaqa ah daahirkoodu inuu kufri iyo gaalnimo noqdo wax suurtagala ma aha ila ilaahay baa la joogay oo dhex galay in la yidhaha waa gaalnimo iyo kufri oo yacni in allaha fii kulli makaan horaynu usoo sheegnay inay caqiide kufriya tahay marka mar hadday caqiide gaalnimo oo kufriya tahay dee nusuustuna kufri iyo gaalnimo ma ixtimaasho mana xambaari karto qowluhu tacaala ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula baayactamaya kula ballamaya nebi allo wee beycada kula gelaya inamaa yubaayicuuna allaha ilaahay unbay la ballamayaan oy beycada la gelayaan yadullaahi ilaahay gacantiisuna fowqa aydiihim gacmahooda ayay dushooda ahaato ay ka sarraysaa waljawaabu jawaabkuna wuxuu yahay soo may odhan daahirkii waa sidaa ahlu sunnihii baa u jawaabaya waljawaabu jawaabkuna wuxuu yahay an yuqaala in la yidhaahdo haadihi tani alaayatu ee aayadii tadamanad waxay koobsatay jumlatayni laba jumlo ayay koobsatay aljumla اlأulaa weedha hore qowluhu tacaala hadalku allah yidhi weeyi ina aladiina kuwa yubaayicuunaka nebi allow kula ballamaya beycada kula gelaya inamaa yubaayicuuna allah ilaahay unbay la ballamayaanoo beycada la gelayaan waqad akhada salafu dadkii wanaagsanaaye hore waa qaateen ahlu sunnati ahlu sunnaha ahaa bidaahiriha aayaddan daahirkeeday qaateen wa xaqiiqatiha iyo xaqiiqadeeday qaateen wahya aayaddani sariixatun waxay ku caddahay fii anna saxaabata in saxaabadu radia allaahu can- canhum ilaahay raalliha ka ahaadee kaanuu inay ahaayeen yubaayicuuna kuwa la ballamaya annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam nafsahu laf ahaantiisa nebiga naftiisa iyo daatadiisa ayay gacan qaadayeen oy baycada iyo ballanta la gelayeen saxaabadu kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalkii alla uu yidhi korreeye laqad radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday cani lmu'miniin mu'miniinta ayuu raalli ka noqday id wakhtigii ayaanu raalli ka noqday yubaayicuunaka nebi muxamedow ay kugula ballamayeen ay baycada kugula gelayeen taxta shajarati geedka hoostiisa geedkaa xudaybiye ku yaalla waa ma- waa maka kambalkeeda eh waa markii nebiga iyo asxaabtiisa halkaa lagu hor joogsaday iyagoo cumro doonaya ee, nebiguna sala allahu calayhi wasalam intuu cuhmaan ibnu cafaan u diray ayaa uu yidhi waxaad u soo sheegtaa inaanaan dagaal iyo qitaal u iman ee aanu cumro unu nimid dabadeed war beenaa nebiga soo gaadho waxaa lagu yidhi cuhmaan waa la dilay warkaasi markuu soo gaadhay ayaa nebigu saxaabada intii la joogto ilaa kun iyo shan boqol yacni lagu qiyaasay ayaa intuu soo ururiye uu bayco kula galay inay jihaadaan oo ilaahay dartii u dagaalamaan xata almowt marka baycadaas oo la odhan jiray baycat ridwaan halkaa xudaybiyana uu waxa weeyaan saxaabada ku- baycadaa kula galay baycadaas ayay ay ahayd baycadani oo baycat ridwaan ayaa la odhan jiray bilxudaybiya taasa alla uu leeyahay markii ay kula mubaayicuunayeen ilaahay raalli buu ka noqday laqad radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday cani lmu'miniina mu'miniinta id yubaayicuunak wakhtigay baycada kugula gelayeen ay kugula ballamayeen taxta shajarati geedkaa hoostiisa walaa yumkinu liaxadin walaa yumkinu uma suurtagal aha liaxadin qofna an yafhama inuu ka fahmo min qowlihi tacaala hadalka allahu yihi inamaa yubaayicuuna allaha annahum iyagu saxaabadu yubaayicuuna allaha ilaahay inay la ballamayaan nafsahu ilaahay laftiisa ama daatadiisa inay beycada la gelayaan suurtagal maaha in laga fahmo walaa an yaddaciya inuu ruux sheegtana suurtagal ma aha anna daalika kaasi inuu yahay daahirulafdi lafdiga daahirkiisa yacni ma suurtowda buu yidhi inuu qofna ka fahmo hadalkan alla uu yidhi inamaa yubaayicuuna allaha inay ilaahay laf ahaantiisa iyo daatadiisa baycada la gelayeen in la- ruux inuu taa ka fahmaa suurtagal ma aha iyo inuu ku andacoodaa toona kaasi inuu yahay daahirkii lafdiga oo maxaanay u suurtoobeyn waa kan cilooyinkii soo wada waayo waa limunaafaatihi arrinkaasi diidista uu diidaya uu ka hor imanayo liwali اlaayati aayadda awalkeeda uu ka hor imanayo oo aayadda awalkeedu maxay ahayd ina aladiina yubaayicuunaka kaafulkhitaabku iyuu ku dhacaya nebi moxamed soo maaha sala allahu calayhi wasalam marka aayadda awalkeeda maxaa ku cad ka naftiisa iyo daatadiisa gacanta loo dhiibaye lala mubaayicoonayey dee inuu nebi moxamed ahaa marka arrintani waxaanay suurtagal u ahayn cidda toos loola mubaayicoonaya alla inaanay ahayn yacni arrintaasi inaanay suurtagal ahayn oo inamaa yubaayicuuna allaha waxa uu ihi ma suurtowdo in laga fahmo in waxa weeyaan ilaahay daatadiisa ay beycada la gelayeen ama lagu andacoodo waa daahirkii lafdigu ma suurtoobayso maxaanay u suurtoobeyn limunaafaatihi liwali اlaaya waayo arrinkaasi wuxuu diidayaa uu ka hor imanayaa aayadda awalkeeda arrinkee in la yidhaha dee ilaahay bay toos ula mubaayicoonayeen muxuu ka hor imanayaa aayadda bilowgeeda ina aladiina yubaayicuunaka haddii kale soo noqon mayso in aayadda awalkeedii iyo aakhirkeedii ay isburiyaan ila awalkeedii waa ina aladiina yubaayicuunaka nebi moxamedow kula kuwa kula mubaayicoonaya adiga dee haddaad tidhahda ilaahay bay toos ula mubaayicoonayeen inamaa yubaayicuuna allaha waxay noqonaysaa aayadda aakhirkeedu awalkeeda inuu ka hor yimaaduu buriyo waa kow iyo walwaaqici waaqica uu- limunaafaatihi diidista arrinkaasi uu diidayo darteed ayaanay u suurtoobeyn liwali اlaayati aayadda awalkeeda ina aladiina yubaayicuunaka iyo walwaaqici waaqica dee meeshaa ka jira ee goobjooga loo ahaana diidista uu diidaya oo ka hor imanayo waaqicuna muxuu ahaa dee dadkii xudaybiye joogay ciddii la joogtay gacanta u dhiibayeen yay ahayd dee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka haddii la yidhaahda may ilaahay bay toos ula mubaayacoonayeen waaqicii la arkayay goobjoogga loo ahaana way ka hor imanaysaa way burinaysaa waa laba waa cilada labaad iyo wastixaalatuhu arinkaasi mustaxiilnimada uu mustaxiiliya aanu ku suurtoobeyn fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisa tacaala koreeyey ilaahay baa halkaa la joogay gacan qaadayeen in la yidhaahdana dee waa mustaxiil soo maah waynaka nidhiba dee ilaahay baa dadka meel walba la jooga haddii la yidhah waa caqiida kufriya marka saddexdaas sababoodba uma suurtowdo aayadda awalkeeda ayuu ka hor imanaya waaqicii loo wada joogay ayuu ka hor imanaya ilaahay xaqiisa waa ku mustaxiil waayo rabbi wuu sarreeya ee meel walba mid la jooga dadka ma aha markaa saddexdaas sababoodba dartood ma suurtowdo qofna inuu fahamkaa qaatay ilaahay toos in loola mubaayacoonayay wainamaa jacala allaahu wuxuu ilaahay uga yeelay un tacaalaa koreeye mubaayacata rasuuli rasuulka mubaayacada lala galay lala ballamayey wuxuu rabbi uga yeelay mubaayacatan ballan lahu alle lala gelayo wuxuu rabbi mubaayacada rasuulka mubaayacadiisii uga yeelay ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah wuxuu sidaa uga dhigay liannahu maxaa yeelay rasuulku dee rasuuluhu waa ilaa waa ilaahay rasuulkiisii usoo diray oo rabbi rasuulkii usoo diray weeye liannahu rasuuluh waayo waa rasuulkiisii kan lala mubaayacoonaya waqad baayaca asaxaabatu saxaabaduna waxay kula ballameen cala aljihaadi inay ku jihaadaan fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa tacaalaa koreeye wa mubaayacatu rasuuli rasuulka in lagula ballamo cala aljihaadi jihaad fii sabiili man mid waddadiina lagu jihaado kaasoo arsalahu rasuulka soo diray rasuulkana in lagula ballamo in lagu jihaado waddada allihii rasuulkan soo diray ilan waa fii sabiili illaahi mubaayacatu waa ballan liman arsalahu kii rasuulka soo diray lala gelayo liannahu maxaa yeelay rasuuluhu waa rasuulkiisii almuballiqu ee wax ka soo gaadhsiinayay canhu can illaah ilaahay xaggiisa wax inaga soo gaadhsiinayay sheekhu si fiican buu u taxliiliyey o u xalliyey oo waxa uu yidhi maadaama dee waaqicii iyo xaqiiqadii iyo daahirkii lafdiguba uu yahay cidda lala mubaayacoonaya rasuulka inay ahayd sababta ilaahay mubaayacadii rasuulka mubaayacadiisa uuga dhigay ilan wuxuu yidhi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah sababtu waxa ay tahay waayo kan lala mubaayacoonaya waa rasuulku rabbi soo diray marka maadaama kan baycada lala gelayaa rasuulkiisu rasuulkiisii uu soo diray uu yahay waxa lagula gelayaana amarkiisii uu yahay waxa lagula baayactamayee baycad iyo ballanta lagula gelayaana ay tahay in lagu jihaado ilaahay waddadiisii iyo dariiqiisii waxay ka dhigan tahay cidda baycada lala gelaya alla inay tahay maadaama amarkiisii lagu gelaya baycada waddadiisii iyo dariiqiisiina lagu gelaya baycada kanina uu yahay rasuulkiisii waxa weeyaan xaggiisa sharciga ummadda ka soo gaadhsiinayay kamaa ana aacata arasuuli sida rasuulka aacada la ateecayaaba u tahay aacatun aaca ay u tahay kamaa ana aacata arasuuli sida rasuulka aacadiisu aacatun aaca ay ugu tahay liman arsalahu allihii soo diray waayo waa liqowlihi tacaala hadalku allah yidhi darteed man yuطici rasuula rasuulka ruuxa aطeecaa faqad aطaaca allaha ilaahay buu aطeecay ma arkas macnaha wuxuu yidhi sida ay rasuulka in la aطeecaa ay طaacadii ilaahay u tahay ayaa rasuulka in lala mubaayacoodaana beycadii ilaahay u tahay dee may kala duwan yihin yacni miyaad inkiri kartaa imika man yuطici rasuula faqad aطaaca allah sidee loo yidhi maad odhan kartaa ma odhan kartid waayo dee rasuulka aacada la aeecaya waa min aacati illaah waayo rasuulka inaad aeecdaba horta yaa ku amray ilaahay soo maaha wamaa arsalnaa min rasuuli ilaa liyuaaca biidni illaah ka ku amray inaad aeecdo waa allah rasuulku waxa uu ku amrayeed ku aeecasaana waa maxay sow aacadii amarkii ilaahay ma aha idan aacatu rasuuli wa aacat اllah dee tanna waa la mid ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah baycada rasuulku waa baycadii ilaahay waayo amarka lagula mubaayacoonayo iyo waxa baycada lagu gelayaaba dee waa ilaahay diintiisii iyo dariiqiisii soo maaha kan lala gelayaana waa kuwa alla soo diray soo maaha ee muballiq can illaah ahaa idan sida aacadiisu ay aacada ilaahay u tahay ayaa baycadiisuna ay baycadii ilaahay u tahay waxa u ihi wa fii idaafati mubaayacatihim baycadooda alrasuula rasuulka ay la ballamayeen sala allahu calayhi wasalam tiirinta loo tiiriyey ilallaahi ilaahay loo tiiriyey tacaalaa koreeye waxa ku sugan wa fii idaafati mubaayacatihim baycadooda idaafadeeda ama tiirinteeda waxa ku sugan alrasuula rasuulka ay la mubaayacoodeen sala allahu calayhi wasalam macnaha baycadaa ay rasuulka la mubaayacoodeen tiirinta loo tiiriyey ilallaahi ilaahay loo tiiriyey tacaalaa koreeye ee inamaa yubaayi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah mubaayacadaa rasuulka yacnii tiirinta loo tiiriyey ilaahay waxa ku sugan min tashriifi الnabiyi nebiga sharfidda la sharfay salى اllahu عalayhi wasalam wa ta'yiidihi iyo xoojinta la xoojiyey salى اllahu عalayhi wasalam iyo wa tawkiidi haadihi اlmubaayacati ballantan rasuulka lala galay adkaynta la adkeeyey iyo wa cidamihaa weynida mubaayacadani ay weyn tahay iyo wa rafci sha'ni اlmubaayiciina kuwan rasuulka la ballamaya arrinkooda koruqaadista kor loo qaadee la sarraysiiyey waxa ku sugan maa huwa daahirun wax muuqdo oo daahir ah oo laa yakhfaa calaa axad ruuxna aan ka qarsoonayn sheekhu wuxuu yidhi mubaayacadii ay rasuulka la galeen tiirinta ilaahay loo tiiriye la yidhi innamaa yubaayicuuna allah waxa ku sugan wax muuqdo oon qofna ka qarsoonayn oo ah sharfid nebi moxamed la sharfaya sala allahu calayhi wasalam waayo baycadiisiibaa baycadii ilaahay laga dhigay la xoojinayo iyo baycadan oo la adkaynayo oo la weyneynayo wax sahlan inaanay ahayn macnaha waxaa la leeyahay nebi moxamed ninkii la ballamay bayco la galay ilaahay buu la galay dee macnaha waa arrin adage ilaali weeyi kuwa baycadaa galayna arrinkoodii waa la kor yeelay oo nimanka ilaahay ballan la galay waa niman sha'nigoodu sarreeyo oo rabbi uu raalli ka yahay idan arrintaa waxaa ku sugan fadli muuqda oo laa yakhfaa calaa axad ruuxna aan ka qarsoonayn aljumlaةu الhaaniyatu jumlada labaad wuxuu ku xaliyey markaa sheekhu jumladii hore ahayd ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah wuu kuu soo xaliyey aljumlaةu الhaaniyatu jumlada labaadna qowluhu tacaala waa hadalku allah yidhi yadullaahi ilaahay gacantiisu fowqa aydiihim gacmahooda dushooday ahaato waa ka sarraysa wa haadihi tanna aydan lagu noqoya mar labaad calaa daahiriha daahirkeedaa muuqda ayay ku sugantay iyo wa xaqiiqatiha xaqiiqadeeda fa ina yad allaahi waaye ilaahay gacantiisu tacaalaa koreeye fowqa aydi lmubaayiciin kuwaa ilaahay la ballamayay gacmahooda ayay ka sarraysay gacanta ilaahay subxaanahu wa tacaala lianna yadahu waaye ilaahay gacantiisu min sifaatihi tilmaamihiisa waaweyn bay ka mid tahay wahuwa rabbina subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye fowqahum dushooduu ahaado calaa carshihi carshigiisa ayuu ka koreeyaa fa kaanad waxay ahaatay yaduhu gacantiisu markaa fowqa aydiihim gacmahooda dushooda macnaha mid ka sarraysa ayay ahaatay wa haadaa kaasina daahiru lafdi waa lafdiga daahirkiisa iyo wa xaqiiqatu xaqiiqadiisa waxa uu sheekhu yidhi raximahu اllahu tacaala raxmatan waasica ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye yacnii hadal qiimo badan oo qofkii caqlili uu ku qanci karo ayuu inoo qeexay oo waxa uu yidhi yadullaahi fowqa aydiihim waxa weeye dee ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisu waa ka sarraysay waa sax waxaanay sax u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dee khalqigiisa waa ka sarreeyaayoo carshiguu ka koreeyaa gacantiisuna waa sifo ka mida sifaadkiisa daatigae uu ku sifaysan yahay dee mar haddii alla uu sarreeyo sifadiisuna way sarraysaa soo maaha may suurtagalta ilaahay baa sarreeya gacantiisuna halkan dhulkay joogtaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka reebanya waana ka nasaanyi markaa sheekhu waxa uu tilmaamo uu yidhi maadaama gacantani ay tahay sifadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna uu sarreeyo dee gacantiisuna waa sarraysaa idan markaa wax mushkilada male oo waa sax in la yidhaahdo dee gacanta ilaahay gacmahooda way ka sarraysay waa sax oo sida ilaahay uga sarreeyo ayay sifadiisuna uga sarraysaa ilan gacantu waa sifadiisiiye waxau yidhi markaa wahaadaa kaasina daahiru lafdi lafdiga daahirkiisa weeyaan iyo wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa wahuwa isagu waa litowkiidi kowni mubaayacati الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam waxaanu lafdigaasi u sugnaaday litowkiidi kowni mubaayacati الnabiyi nebiga mubaayacada iyo ballantiisu ahaanshaha ay tahay yacni adkaynteeda waa litawkiidi kowni mubaayacati الnebiy nebiga mubaayacadiis iyo ballantiisu ahaanshaha ay tahay adkaynta la adkaynayo ay tahay maxay mubaayacatan ballan ay tahay lilaahi ilaahay lala ballamayo caza haalibaha wajalla weynaaye yacni lafdigan daahirkiisuna wuxuu u sugan yaho macnaha iyo muraadka laga qaadanayaa uu yahay yadullaahi fowqa aydiihim in la adkeeyo in ballanta ay nebiga la galeen ay tahay ballan ay alla la galeen si ay u ilaaliyaan walaa yalzamu kamana laazimayo ka dhalan mayso minhaa arrintaas yacni mubaayacada alla ay la gelayeen an takuuna inay ahaato yadullaahi ilaahay gacantiisu jalla weynaa oo wacalaa sarreeye mubaashiratan liaydiihim gacmahooda tii taabanaysa ee dhulka la joogtay inay tahay ka laasimi mayso oo taasi ka dhalan mayso alaa taraa miyaanad arkayn annahu arrinku inuu yahay yuqaalu in la yidhaahdo assamaau samadu fowqanaa waa dusheenno waa inaga sarraysaa maca annahaa iyadoo samadu mubaayinatun lanaa inaka ay naga dheerto baciidatun canna ay naga fog tahay fayadullaahi gacanta alla caza haaliba wajalla weynaaye fowqa aydilmubaayiciina kuwii la mubaayacoonayey lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam gacmahooda ayay ka sarraysaa gacanta alleh maca mubaayanatihi isagoo alle ka dheer tacaalaa korreeyey likhalqihi khalqigiisa ka fog oo wa culuwihi ka sarreeya alle calayhim iyaga macnaha waxaa la yidhaha asamaau fowqana suurtagalna maaha dee samadu dhulka kulama joogto may soo daadegin adiguna maad korinoo samada maad fuulin haddana asamaau fowqana markaa taa macnaheedu waxay tahay yadullaahi fowqa aydiihim